إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose shariif sheekh axmed ayaa tilmaamay inaysan wax kalsooniya ku qabin inuu xasan shii qabto doorasho qof iyo cod ah taas oo uu ku tilmaamay inaanay xilligan dhici karin mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay somalilan ayaa eedeymo dhowra u jeediyey maamulka xilligan ka jira magaalada hargeysa ee uu hogaamiyo muuse biixi maamulka somalilan ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay ka dambeysay dagaaladii ka dhacay gobolka togdheer sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen laba iyo toban ruux oo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo shalay ka dagaalamay qaybo ka mid a degmada hodan shacabka turkiga ayaa diidmo ka muujiyey shaxnado ganacsi oo uu turkigu u rarayay yuhuudda go'doomisay falastiin دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ku leeyihiin gaar ahaan kuwa ugandha deegaanka buufow ee hoostaga degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ah ee xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye shariif sheekh axmed ayaa tilmaamay inaysan wax kalsooniya ku qabin inuu xasan shii qabto doorasho qof iyo cada taas oo uu tilmaamay inaysan dhici karin xilligan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu dhowaan sheegay isagoo la hadlaya baarlamaanka dowladdiisa inay qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah hadalkaas ayaana wuxuu hadalhayn ballaaran ka dhexdheliyey siyaasiyiinta iyo mucaaradka dowladda federaalka madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka shariif sheekh axmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee sida adag uga soo horjeestay hadalka ka soo yeeray xasan sheekh wuxuuna sheegay in dowladda keligeed inay go-aan iska gaarto ay ka dhigan tahay inuu xasan sheekh isaga isdooranayo isagoo la hadlaya warbaahinta ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in midaani ay tahay nasiib darro islamarkaanaysan dhici karin xilligan doorasho noocaas ah isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin kalsooni ku aaday in la qabto doorasho qof iyo cod ah wuxuuna carabka ku dhuftay inayba ku qanacsaneyn dhammaan dadka doorashada ka qaybgalaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan u gudbaynaa haddana kalsoonida la qabi karo in doorasho one man one vote oo cadaalada ay dhacdo intee la egto waxaan u malaynaa qof shaki uga jiro inaysan ku jirin inuu aad u dhaawacan yahay horta doorashada yay tahay inay ka heshiiyaan doorashada waxaa la rabaa inay ka heshiiyaan dadka danaynaya doorashada inay galaan xukuumadda kaligeeda inay doorashaan qaban- qabanaynaa ay dhahdo waxay noqonaya qof asaga isdooranaya ayay noqonaysaa marka waxaa la rabaa doorasho laysla ogol yahay oo laga wada hadlay
dhowaan xasan sheekh oo la hadlaya baarlamaanka ayaa sheegay inay qaban doonaan doorasho qof iyo cod ah kolkaasoo in badan oo siyaasiyiinta mucaaradka ka mid ah si adag uga soo horjeesteen mid walbuu ka mid ah siyaasiyiinta ayaa wuxuu fiirsanayaa arrima isaga dani ugu jirto islamarkaana uu ku heli karo kursiga madaxtinimo ee dowladda federaalka mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay somalilan ayaa eedeymo dhowra u jeediyey maamulka xilligan ka jira magaalada hargeysa ee uu hogaamiyo muuse biixi muxsin xasan ayaa ka warramaya iyadoo dhowaan lagu wado in gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan in ay ka dhacdo doorashada madaxweynenimo ee maamulkaasi oo sheegtay in uu ka madax bannaan yahay soomaaliya inteeda kale waxaa maamulkaasi gudihiisa haraynaya xiisado kala daran oo la xidhiira ololaha doorashada ee lagu wada in ay dhowaan hirgasho horjoogayaasha wubaratanka siyaasadeed ka dhexeeya ee maamulkan ayaana hadallo iyo dhaliilo isku jeedinaya faysal cali waraabe oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay somalilan dhanka kalena hogaamiye xisbiga ucud ee ka mid ah xisbiyada ka dhisan somalilan ayaa eedeemo dhowr ah u jeediyey maamulka xilligan ka jira hargeysa ee uu hogaamiye muuse biixi iyo xisbiga uu ka tirsan yahay ee kulmiye faysal ayaa muuse iyo xisbigiisaba ku eedeeyey in ay yihiin waxmatarayaal magacuyaal ah oo somalilan la haray dhanka kalena waxa uu tilmaamay in xisbiga kulmiye uu yahay xisbi qabiil oo beel gooni ah loogu shaqeeyo isaga oo sii hadlaya faysal cali waraabe xilli uu ku dhex jiray taageerayaashiisa oo xamaasadgelinayey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in maamulka xilligan ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya uu yahay mid ku shaqeeyo cadaalad darro intii uu xisbiga xisbigaasi yimi maynu arag waa cadaalad maynu arag quluubtii dadkan way kala tagtay maantana waxa weeye xusbigii saddex buu u kala baxay saddex wadani kulmiye wadani iyo kaaha wadani iyo kaaha kulmiye u kala baxay kaaha wadan kulmiye waxay doonayaan waa kunaa sidii xusbi qabiil ma xusbi qaran maa meen baarlamaan haysanaa meen dawlad haysanaa innaga intaba ismaamuno wuu baaba'ay way baabi'iyeen intii kulmiye yimid isku soo wada duub oo maamulka la baxay somalilan ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa hareenaya khilaafaad daakhili ah oo u dhexeeya madaxdiisa markii hore ku heshiisay in ay dalka soomaaliya ka go'aan waxaana ololo doorasheedkan ka muuqanaya in siyaasi weliba oo ka tirsan maamulka somalilan uu u xaklinaya in uu isaga ku fadhiista kursiga madaxweynenimo ee maamulkan maamulka somalilan ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay ka dambeysay dagaaladii ka dhacay gobolka togdheer faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
maamulka somalilan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda federaalka iyagoona sheegay inay ka dambeeyaan dagaalo ka dhacay gobolka togdheer war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalk loogu jeediyey eedeen ah inuu isaga ka dambeeyey dagaalo ka dhacay gobolka togdheer oo u dhexeeyey ciidamada maamulkaas iyo kuwa la baxay a c c war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu sheegay in duulaankaasi laga soo abaabulay magaalada muqdisho laguna doonayay in lagu carqaladeeyo doorashooyinka ka socda dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan dhanka dowladda federaalka wax war ah kama soo bixin oo
sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen laba iyo toban ruux oo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo shalay ka dagaalamay qaybo ka mid a degmada hodan sakariya cumar ayaa ka warramaya isagoo la hadlayay warbaahinta fayeenka ciidamada biliiska dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdifitaax aadan xasan ayaa waxa uu ka hadlay dagaal maalintii shalay ku dhex maray askar ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka degmada hodan ee magaalada muqdisho waxa uu wax lala yaaba ku tilmaamay in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay ka hor yimaadaan burburin ay wadeen askarta dowladda federaalka islamarkaana ay la soo saftaan reerka iyaga ku heebta ah waxaana muddada uu dagaalka socday la gubay gaari nooca cagacagafta ah oo ay wateen askarta dowladda federaalka islamarkaana ay u adeegsanayeen burburinta wuxuuna intaa ku daray in lasoo qabtay laba iyo toban ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil ka mid ah dowladda federaalka kuwaas oo ka qayb ahaa dagaallo maalintii shalay ku dhex maray degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa labada kun iyo afar iyo labaatanka dhammaadkiis la yaab nagu noqotay in shakhsi shakhsiyaad ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ay maanta ku fakarayaan inay la saftaan reer qoys ama qabiil taa oo wax la yaable nagu noqotay taliska ciidanka booliiska ayaa waxaa soo weeraray koox gaar ah oo heebaysan waxaana la soo qabtay ilaa labiiyo toban maxbuus oo ku xihan saldhigga kane aynu joogno oo la rabo afar iyo labaatan sac gudahood in horgeyn loo sameeyo maxkamaddana la waafajiyo dagaalkan maalintii shalay degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dhex maray askartan ka wada tirsan dowladda federaalka ma ahan kii ugu horreeyey oo dhex mara askarta dowladda federaalka kuwaas oo la kala safan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka hase ahaatee waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay marar kala duwan martigelisay dagaallo ay dhiig badan isaga daadiyeen askarta dowladda federaalka kuwaas oo u dhintay dana gaar ah oo ay leeyihiin mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda federaalka oo iyaga qudhooda ay dadka qaarkood rumaysan yihiin inay ku amrayaan shishayaha kala duwan ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shacabka turkiga ayaa diidmo ka muujiyey shixnado ganacsi oo uu turkigu u rarayay yuhuudda go'doonka ku haysa muslimiinta reer falastiin dowladda turkiga waxay wajahaysaa culays kaga imaanaya shacabka waddankaas iyadoo xal u helila boqolaal turki ah oo xiray habeenkii labaad dekedda galbeedka istanbul arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu dibadda usoo shaac baxay war sheegaya in markab yuhuuddu leeyahay uu dekedda ku soo xirtay kaasoo alaabo ganacsi oo cunto u badan lagu rarayo dadweynaha ayaa is-hortaagay gaadiidkii sidai shaxnada lagu rari lahay markabka yuhuudda iyagoo u diiday inay dekadda galaan dadka ayaa sidoo kale iska caabiyey ciidamo boliis ah oo isku dayay inay kala eryaan sida ah ay soo tibinayaan warbaahinta wasiirka ganacsiga turkiga oo isku dayayay inuu soo fargeliyo xaaladda ayaa waxa uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegayo in shaxnadahani aysan u socon yuhuudda isagoo sheegay in loo wado shacabka reer falastiin hase ahaatee dadweynuhu ma aysan rumaysan warkaas qaarkood ayaa yidhi ma waxaad naga dhaadhicinaysaa markab yuhuuddu leedahay ayaa gargaar gaarsiinaya khaza dhowaan ayay ahayd markii wargeyska middle east uu baahiyey warbixin caddaynteed wadata ah oo uu ku sheegayo in turkigu uu yuhuudda geenayo alaabo ganacsi iyo agabyo kale oo lacag la'aan ah kuwaasoo marka laga soo rarayo dekedaha turkiga shacabka loo sheegi jiray in loo wado muslimiinta falastiin turkidu waxay hadda faraba'an ku hayaan dhaqaalaha iyo kheyraadka soomaaliya iyadoo dowladda federaalka ah isku dayeyso inay bulshada u sheegto in turkidu ka shaqaynayaan horumarka soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa